bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa salaaso taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha agosto sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qoys soomaali ah oo degan magaalada cottenburg ee caasimadda labaad ee dalka sweden ayaa lagu waramayaa in habeenimadii xalay bam gacmeed lagu weeraray hoyga ay ka degan yihiin magaaladaasi waxaana la tilmaamay khasaarooyin kala duwan inay ka dhasheen qaraxaasi bam gacmeedkan oo la sheegay in daaqadda looga tuuray qoyskan soomaaliga ah ayaa waxaa ku geeriyooday hal ruux oo la sheegay in daadeedu ay u dhexayso toban sano ilaa iyo siddeed sano ayadoo sidoo kalena ay dhasheen dhaawacyo kale oo uu sababay qaraxaasi la sheegay in bam gacmeedka loo adeegsaday ciidamada ammaanka ee dalka sweden weli kuma guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan dadkii ka dambeeyay falkan balse mid ka mid a dadka soomaalida ee ku dhaqan magaalada cottenburg oo qoyskaasi deris leaheyd ayaa warbaahinta la hadashay taasoo lagu magacaabo sacdiya soomaaliya waxayna ka sheekaysay qaabka uu u dhacay weerarkan iyo waxyaabaha ka dhashay dhacday magaaladan caasimada labaad cottenburg iyo taboori ka dhacday abaarihii waqtigii ay ahayd sagaal saac oo habeenimo ayaa xaafad xaafad annada ka mid ah yaa waxaa lagu soo riday reer iska hurdo famil iska hurdo qof qaangaari xataa uusan ku jirin ilmo yaryar iyo hooyadooda bam lasoo dhexdhigay bamkii haddii lasoo dhexdhigay gabar marti ah oo waalid aygu tahay gabadha gurigeeda bamka lagu soo riday sideed sana jira kaga dhintay meeshaasayto bamkii kaga ku dhacay kaga dhintay marka hadda waad garan kartaa famil iska hurdo oon dembi lahaynan dembi geysanin oo muxuu ahaayey wiilkoodii ka xiran yahay oo iska dhibaataysan oo la walbahaarsan wiilka xirnaanshihiisii la walbahaarsan oo la walwalsan hooyo waa dareemi kartaa haddana inta bam lasoo qaaday cunugaan qaan gaarin guriga ku jiro haddana bam lagu riday marka masiibadaasa xalayta nagu dhacday daaqadaa looga soo riday daaqadaa looga soo riday muraayadii way buruurtay daaqadaa looga soo riday cid loo qasay iyo hadda cid loo hayo midna ma jirto waxbaan baaraynaa unbay leeyihiin waa raadinaynaa bay leeyihiin laakiin hadda cid loo qabtay ma jirto lama sheekayn karo taas ayaga ku dhacday annagii banaanka ka joognay ayaa waxaa lagu sigtayba alxamdulilaahi rabbialcaalamiin qof iimaan qabtana way ahayd ilaahay ku sabartay alxamdulilah rabbialcaalamiin laakiin annagii banaanka joognay baa welwelsan oo naxsan qof walba meeshuu jooguu ka dhaqaaqi waayay markuu qofkay masiibada ku dhacday maxaad umalayn kartaa marka weli waxay yani arrin ku cusub cusub waayaan waddankan ku cusub waayaan marka hadda walwal waa dareemi kartaa walwal waa dareemi kartaa cabsiyaa ku jirta dadkii ilma iskooladii waa ka reebnay saddex maalmood ilmaheen iskool ma tegayaan haddana ciyaalkii waa naxsan yihiin aniga waa weynayna naxsan irig waa ka degilaanay wallahi falkan ayaa la tilmaamay inuu yahay kii ugu naxdinta badnaa ee ka dhaca gudaha dalka sweden iyadoona qoyskan soomaaliga la tilmaamay wiil eheladooda ka mid a inuu ku xiran yahay weli qayba ka mid a gudaha waddanka sweden kaasoo loo haysto dil loo geystay muwaadin swedish ah lamana ogow ciddaa sida dhabtaa kaga dambayso weerarka habeennimadii xalay ahaa hoygooda lagu qaaday qoyskaasi soomaaliga ah john kerry oo socdaal ku jooga dalka kenya ayaa waxa uu ka kula kulmay halkaasi xubno ka tirsan dowladda kenya iyadoo sidoo kalena kulan uu la qaatay wasiir arrimo dibadeedka geeska afrika waxa uuna kala hadlay xaaladda soomaaliya iyo sidoo kaleeta suudaan iyadoona sidoo kale john kerry oo ka sheekeeyey marxaladaha kala duwan ee isbeddelka siyaasadeed ee haatan ka jira soomaaliya john kerry ayaa tilmaamay inay ka shaqay doonaan amniga inta ay soconayso doorashooyinka soomaaliya oo lagu wado sanadka dabeeqadiisa inay ka dhacdo soomaaliya waxauna arrintani kaga hadlay shir jaraahid oo uu qabtay ka gadaal markii uu soo idlaaday kulamo uu la lahaa xubno ka tirsan urur goboleedka igad gaar ahaana wasiir arrimo dibadeedyada kuwaasi oo maalintii shalay kulan kula yeeshay gudaha dalkaasi kenya john kerry ayaa socdaalkiisa labaad lagu wadaa inuu ku gaaro gudaha dalka nigeria halkaasuu kulamo kula soo qaadan doono madaxweynaha dalkaasi nigeria maxamudu bukari iyo xubno kaloo ka tirsan dowladdaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka ahlu sunna wal-jamaaca ayaa odayaal ku xirxiray duleedka degmada guraceel ee xarunta waa gobolkaasi galgaduud iyadoona wararkaynu halkaasi ka helin ay tilmaamayaan in ahlu sunna dadkan ay ku eedeynayso inay qorsheynayeen ka qaybgalka shir la sheegay inuu ka dhacayo magaalada cadaado kaasoo lagu gogol xaarayo wadahadal u dhexeeya maamulka ahlu sunna iyo sidoo kale kan galmudug xubno ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan raggani loo haysto dacwadaha kala duwan ee lagu soo ogayay ka dhanka ah maamulkooda kuwaasoo ku wajahna cadaado sida wararku qaar ay sheegayaan ahlu sunna ayaana la ogeyn ujeeddada dhabtahay ka dambaysa xerigga walow aynan weli ka hadlin xerigga odayaasha la sheegay inay gaarayaan ku dhowaad toban ruux madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan kula qaatay magaalada abudubay ee xarunta isku-tagga imaaraadka carabta boqorka waddankaasi kaas oo kala hadlay xaaladda soomaaliya iyo sidoo kale sidii imaaraadka carabta ay mashaariic horle ay ugu fuli lahaayeen qaybo ka mida soomaaliya wadahadalladan oo saacado qaatay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dhigiisa dalkaasi waxay ka wada hadleen suurtagalnimada sii xoojinta waxyaabaha siyaabaha kala duwan ee ay soomaaliya u caawinto imaaraadka carabta iyadoona sidoo kale laga wardhowrayo inay tani noqoto mid lagu gogol xaarayo saaxiibtinimada labada waddan maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu guulo ka sheegtay dagaallo u dhexeeya ciidamadooda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kaasoo ka dhacay qaybo ka mida gobolkaasi baay wasiirka wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdul xasan cabdi maxamed oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay ahaayeen kuwa guulo ay ka gaareen dhinacooda waxauna tilmaamay inay ku burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen kooxda al-shabaab howlgallada ayuu tilmaamay inay yihiin kuwa sii soconayo ilaa in inta laga saaraya deegaanada gobolka baay bakooli shabeellaha hoose uu ka kooban yahay ee ka tirsan maamulkooda waxauna tilmaamay in xoogga la saari doono sidii loo xuray lahaa deegaanada haatan ku jira gacanta kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhinaca kale carabaabay howlgallo dhowr ah oo ka soconaya qaybo ka mid a gobolka bakool kuwaasoo ujeedadoodana uu ku sheegay inay yihiin kuwa meesha lagaga saaraya dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab
dagaaladaas oo hadda aada maqlaysiin waa howlaha rutiinka ama cayiga ah oo la dagaalanka cadowga iyo argagixisada intaba dagaalkooda koley meel fiican u maraya sida la rabay looma wada maaragtay looma wada looguma wada guulaysanin laakiin insha allah meel fiican ay maraysaa waxaana lagu guulaysan doonaa maalmahan waxaa jiray howlgallo loogu sifeynayo meelaha ay joogaan ayaa ayaa socdo toosa dabcan daraad meel meeshaan oo magaalada magaalada udhexayso tuulo la yidhahdo koonfur shabeellow iyo iyo maaragtay degmada baydhabo meel udhexaysa ayay isku qabteen kuwa cadowga ee ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maaragtay sidii jab xoogle ayaa meeshaasi kusoo gaaray oo dhib weynaa loo geystay howlo kaloo waxaa jiro dhinaca bakool xaggeeda howlgallo toos waxaa jiro oo ku wajahan cadowga dabcan haddana waxaa jiro dhaqdhaqaaqyo guud oo gobolka oo dhan ama dowlad goboleedka oo dhan loogu diyaar garoobayo in cadowga maaragtay laga riixo meelaha uu joogo laga nadiifiyo dabcan ilaa hadda howlaha obereshinada looga soo horjeedo ama howlgallada muddooyinkii dambe ayaa waxaa ka dhacayay qaybo ka mida deegaanada baay bakool iyo shabeellaha hoose howlgallo ka dhanaa kooxda al-shabaab kuwaasoo ay sameynayeen ciidamada midooda afrika ee amisom kuwa dowladda iyo sidoo kale ciidamo hoostaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya howlgallada ayaa waxay ahaayeen kuwa culayska lagu saaraya al-shabaab in laga saaro deegaanada ay ka arrimiyaan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaana warka idiin akrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh